waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya waxaa iminka ka socda si guud diyaargarow ku aadan doorashada golayaasha deegaanka ee la filayo in dhowaan ay ka bilowdaan degmooyin ka tirsan gobolka banaadir sida horey loo shaaciyey gudoomiyaha guddi hoosaadka howlgalka doorashooyinka maxamed amiin xasan cabdulaahi iyo gudoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka saadiq axmed garaad ayaa muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool caasimadda dalka gaar ahaan gobolka banaadir ugu baaqay inay qaataan kaarka codbixinta maadaama maalinta sabtida ee ku beegan shan iyo tobanka bishan si rasmi ah loo bilaabi doono qaadashada kaararka codbixinta ee doorashada golayaasha deegaanka gobolka banaadir guddiga madaxa bannaan doorashooyinka qarankiisa warimaha wuxuu ku wargelinayaa dhammaan bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka banaadir guud ahaan gaar ahaan dadka ku nool ama dadweynaha soomaaliyeed ee iska diiwaan geliyey toddobada degmo ee kale ah shangaani waa beri xamarweyne xamarjajab boondheere shibis iyo cabdicasiis in maalinta sabtiga ah shan iyo tobanka bisha novembar laba kun shan iyo labaatan uu guddigu ka bilaabi doono qaybinta kaararka codbixinta sidii hore dadweynaha loo diiwaan geliyey qof walba waxaa la siiyey warqad shahaada ku sug ah guddigu wuxuu diyaariyey soona dhammaystiray kaararkii codbixinta ee lafta ahaa si waafaqsan qodobka soddon iyo labaad ee xeerka doorashooyinka qaranka kaa oo siinayo qof walba muwaadin ah in la siiyo kaarkii uu ku codeyn lahaa sidaa darteed waxaan ku wargelinaynaa dadweynaha soomaaliyeed ee ku dhaqan degmooyinkaas aan soo sheegnay in maalinta sabtiga ay u yimaadaan xarumaha iska diiwaan geliyeen si ay u qaataan kaarkii codbixinta mar kale waa ku celinaynaa waxaan rabnaa inaan xasuusino kuna wargelino qof aanan wadanin kaarka codeynta ee hadda guddiga uu ka bilaabayo qaybintiisa maalinta sabtida ah inaysan fursad u heli doonin in maalinta doorashada ay codeyso si codkaaga aad muxuua waajibka dastuuriga u gudatid muwaadin imo u qaado kaarka codeynta dhammaan muwaadiniinta ku nool caasimadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya muqdisho ee gaar ahaan degmooyinka toddobada ah ee shangaani waa beri xamar jajab xamarweyne boondheere iyo shibis iyo cabdicasiis waxaa shan iyo tobanka bisha oo ah maalinta sabtida ka bilaabi doona qaybinta kaararka dadkii si diiwaan geshay doorashooyinka soomaaliya jamhuuriyadda federaalk soomaaliya saa darteed waxaa lagu wargelinayaa inay doontaan kaararkii kala xiriiraan halkaas degmooyin kale ay tagaan toddobada degmaan soo jeedinay maalinta sabtida ah oo bishu ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad ayaa ay ka bilaabmaysaa qaybinta kaararka codbixiyayaasha saa darteed waxaan ka codsanaynaa oo ku wargelinaynaa inay ka qayb qaataan muwaadinkii aan kaarka qaadani waxaa dhici doonta inaanay suurtagal noqonin inuu hadhowta codeeyo marka waa muhiim muwaadin inaad dowlatid kaarka haddii lahaydno goobahaasay ku diyaarsan yihiin shaqaalihii iyo kaararkii iyo iyo waxa la wixii macluumaad looga baahnaa goobteeda laguu sheegi doonaa sidoo kale munaasabad lagu taageerayey qabsoomidda doorashada golayaasha deegaanka ee la filayo in magaalada muqdisho ay ka bilaabmato ayaa lagu qabtay degmada shibis ee gobolka banaadir waxaana munaasabadda ka qaybgalay mas-uuliyiin kala gedisan oo ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya waxaana halkaasi laga jeediyey khudbado kala gedisan oo lagu taageerayo qabsoomidda doorashada golayaasha deegaanka ee gobolka banaadir xildhibaan cagaweyne wuxuu ka tirsan yahay golaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya waxa uu sheegay in dalka uu dhaqaaqay doorasho qof iyo cod sidaa darteed uusan jiri karin dib u dhac kale sida uu yidhi si gaarana gobolkan banaadir oo markii ugu horreysay doorashadiisa konton iyo siddeed sannad ama in ka badan nusqarni ee lagu qiyaaso in doorasho golo deegaan oo dalkan ka dhacdo lagu xasuusan doono mungab ayaa sameeyey taariikhdaas waxaana uga mahad celinaynaa guddoomiyaha muddadii gaabneed uu joogay runtii shaqadii uu qabtay waa lagu diirsaday annaga ka xildhibaan ahaan sharciga baarlamaanka uu meel mariyey oo doorashooyinka ku aadan iyo shaqadii la qabtay oo dhan hadda waa guddoomiyihii rumeeyey oo si gaaraan ugu mahad celinaynaa shaqadaas inuu qabtay waxaan rabnaa marka wixii hadda ka dambeeyo in riyadaas oo soomaaliya ay ku riyoonaysay in la rumeeyo inay caawa joogto yiriddii laga geli lahaa dadka soomaaliyeed waa ku daaleen ama bulshada gobolka banaadir ama guud ahaan dalkaba in qof loo soo magacaabo oo aysan ayagu ogoleen ama aysan raalli ka ahayn ama aysan ku qanacsaneen in loo soo magacaabo waxaan rabnaa marka sida loogu qancay oo dadku ay isku diiwaan geliyeen in bulshada gobolka iyo madaxdeeda iyo degmada iyo guddoonkeeda iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee gobolkaba ee doorasho ku yimaadaan doorashona ay ku tagaan oo la qiimeeyo waxqabadkooda iyo shaqadii ay qabteen sida hadda muuqataba oo guddoomiyu asagoo maantay qo- warqad ku yimid in asagoo la doortay oo kale uu shaqeeyaa la rabaa in loo shaqeeyo oo uu aaminsan yahay bulshadan inay mas-uuliyad gaara ka saaran tahay waxaa laga yaabaa marka meelaha qaar in la yidhaahdo wa dadka isdiiwaan geliyey aaday u yar yihiino lambarkaas gobolka banaadir waa ka badan yahay sideedaba adduunyada doorashadii hadda ugu dambeysoo ee, maraykanka ka dhacaysoy oo ay wiilka soomaaliga iyo ninka caddaanka ay ku tartamayeen oo waxaa isdiiwaan geliyey magaalada ee, muxuu ahaa minneapolis iska diiwaan geliyey wax ka yar boqol iyo konton wax ka yara isdiiwaan geliyey oo waxaa codeeyey lixdan iyo saddex ama toddobaatan ama lixdan iyo shan kun iyo toddobaatan kun lambarada noocaasaa codeeyey marka meeshan hadda waxaa la joogaa hal milyan oo diiwaangelina runtii waxay tusaale u tahay dadku inay baahi u qabaan inay doorashada galaan oo dalkani ay doorasho ka dhacdo qof iyo cod ah dadkuna ay codkooda ku cililbaxaan ku doortaan mas-uulkooda ay berri kula xisaabtami lahaayeen dhanka kale taliska ciidanka bariiska soomaaliya oo isna qaaday doorkiisa kaga aadan doorashooyinka qofii codka ah ayaa qabtay shir jaraa'id oo looga hadlayey amniga iyo diyaargarowga doorashada golayaasha deegaanka ee caasimadda muqdisho shirkan oo uu guddoominayey taliyaha qaybta guud ee ciidanka booliiska gobolka banaadir gaashaanla sare mahdi cumar muumin ayaa waxaa ka soo qaybgalay saraakiisha ciidanka booliiska ee ka howlgasha caasimadda waxaana ujeedka shirka sidoo kale lagu sheegay si laysaga xoog waraysto arrimaha amniga ee gobolka banaadir shirkan waxaa lagu lafuguray xoojinta amniga muqdisho iyo u diyaargarowga doorashada deegaanka ee soo socota ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay ciidanka biliiska soomaaliya macalin mahdi oo kulanka ka hadlay ayaa sidoo kale saraakiisha faray inay si buuxda ugu diyaargaroobaan sugidda amniga goobaha doorashada islamarkaana ay si dhow ay ula shaqeeyaan bulshada gaar ahaan dadka nugul si loo xoojiyo xidhiirka dhow ee u dhexeeya biiska iyo shacabka soomaaliyeed si kastaba dhowaan ayuu qorshuhu yahay in la bilaabo doorashada waxaana qabanqaabadii ugu dambeysay iminka ku guda jira guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo bixin doona kaararka codbixinta ee la siin doono dadka isdiiwaan geliyey waxaa sidoo kale bilowday ololaha doorashooyinka iyadoo maalin ka hor bandhig weyn caasimadda ay ka sameeyeen xisbiga la yidhahdo cadaaladda iyo wadajirka ee uu hogaamiyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana xisbigan uu ku dhawaaqay in guddoomiye xasan maxamed xuseen muungaab uu yahay musharaxoodii gobolka banaadir inkastoo arrinkaasi uu dood culus ka keenay guddoomiyii hore ee gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale madaale oo xubin ka ah xisbigaasi islamarkaana isagu qaadacay in lasoo sharaxo shakhsi aan laisku ogeyn soomaalidu waxay tidhaahdaa kobatalo kubihiisa ayaa la fiiriyaa haddii dee caddaaladii aan sheeganaynay haddii wixii aan ku dhawaaqaynay oon ololaha iyo qaj- oon oon u gelayna beryahan oo dhan ay ahdo doorasho shacabka uu wax soo dooranayo qofka murashaxa u ah xisbiga j s b wuxuu isla qaatay guddiga fulinta maalin maalmaha ka mid ah shir ay isugu yimaadeen in qofka murashaxa ah uu ka imaanaya xisbiga dhexdiisa xisbigana uu ka soo tartamaayo marka xisbiga uu soo sharaxo kadib uu u soo gudbaya bulshada sidaas ay ku socotay golihii deegaanka ee heer degmo ayaa lagu wada xataa hadda inay sidaas ay ku yimaadaan waxaa nasiib darro ah marka shalay ku-xogeenkii xogeeyaha guud in meel kambeyn kale uu ka socday oo dadkii loogu talagalay shalay in ololaha loo fasaxo oo gaadiidkii la soo diyaariyey oo la yidhaahda kambeynkii waa bilowday ee shaqadaha horaha loo galo inuu halkaas uga dhawaaqay in xisbigu uu u yahay murashax guddoomiyaha hadda gobolka joogo guddoomiyaha gobolka joogo murashax waa naqon karayaa cid kale way noqon kartaa waa guulaysan karaa waana laga guulaysan karaa intaaba layskuma haysto laakiin waxa laysku haysto oo iga hadalsiinaya waxay tahay arrinkaas asiga ah arrin aan loo dhammayn inuu yahay aniguna maalin kasta waxaan ahay nin xisbiga taagan subax iyo habeenba u taagan xisbiga maaragtay shaqadiisa u taagan meel laygugu sheegana ma jirin haddii ay lacala ay dhici laheeday maaragtay inuun cid kale lala wadaaga xataa wax bay aaleeday bal iska daaya guddoomiye ku-xigeenadii xisbiga qaarkood ayaan ismaqalnay waxay ii sheegeen inaysan waxba ka jirin si kastaba arrintan ayaa imaanaysa xilli ay weli dibadjoog ka yihiin arrimaha doorashooyinkan qofii codka ahi maamulada jubbaland puntland iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah ee la magac baxay madasha samata bixinta kuwa oo si adag uga soo horjeeda hannaanka loo maray dhismaha guddiga doorashooyinka qaranka waxaana xusid mudan in muqdisho ay ku soo qulqulayaan siyaasiyiin kala gedisan oo ugu dambeeyey madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo shalay muqdisho soo gaaray dhanka kale dowlad goboleedka puntland ayaa si adag u beenisay wararka sheegaya in falal burcadbadeednimo ay ka dhaceen xeebaha ayl ee gobolka nugaal ee dowlad goboleedkaasi guddoomiyaha degmada ayl faysal khaliif wacays ayaa sheegay in wararkaasi yihiin kuwa aan saliiraha toona lahayn islamarkaana ay soo tabiyeen warbaahino gudaha iyo dibadda ah oo aan xaqiiqo ku dhisnayn siduu hadalka u dhigay guddoomiyuhu wuxuu carabka ku adkeeyey in dhacdadii ugu dambaysay ee lala xiriiriyey burcadbadeed soomaaliyeed oo la sheegay inay la wareegeen markab lagu magacaabo elas afrodit uusan ka dhicin gudaha degmada eyl iyo nawaaxigeedii taasina ay si dhow ula socdaan hay-adaha amniga sidoo kale faysal khaliif ayaa xaqiijiyey in xaaladda amni ee eyl ay tahay mid deggan islamarkaana aanay suurtagal ahayn in halkaasi laga abaabulo falal burcadbadeednimo waxau intaa ku daray in degmadu ay si joogtaa u soo booqdaan dalxiisayaal soomaali iyo ajaaniib isugu jira kuwa oo si nabadda ugu nasta uguna damaashaada xeebaha magaaladaasi eyl hadalkan ayaa imaanaya xilli koox soomaaliya ay qabsadeen markabkaasi helas afrodit kaasi oo markii dambe ay isaga degeen sida la sheegay kadib markii ay ku guuldaraysteen in ay furaan albaab ay isku xireen ilaa iyo afar labaatan shaqaale oo markabkaasi la socday kuwa oo sida la sheegay isku soo xiray qolal amni ah howlgalka adlaanta ee ka hortaga weerarada burcadbadeedda ayaa sidoo kale xaqiijiyey in kooxaha markabka qabsaday ay isaga degeen si iskood ah ay nabad qabaan dhammaanba shaqaalaha markabkaasi helas afrodit markabka ay kooxdani isaga degtay oo ku safrayay calanka jasiiradda maalta ayaa siday shidaal uu ka soo qaaday dalka hindiya waxaana uu ku socday dalka koonfur afrika weerarkan ayaa dhacay xilli markabku uu marayey meel qiyaastii ilaa iyo kun kilomitir u jirta xeebaha dalka soomaaliya wararka s b s magaalada muqdisho
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somali